cabdinuur cali mahad oo ah wiil dhallinyara oo ka soo jeeda gobolka waqooyi bare ee dalka kenya ayaa sameeyey ablication caruurta ka caawinaya in si fudud ay wax u bartaan abkan ayaa waxaa ku jira ilaa iyo labaatan luqadood oo af soomaaligu uu ka mid yahay cabdinuur cali mahde oo ah ninka soo bandhigay abkan ayaa magaalada nairobi ugu warramay waryaheena v o eda khadar maxamuud xareed magacayga waa cabdinuur cali mahdi kasoo jeeda gobolka waqooyi bari khaasatan magaalada wajeer waxaan soo abaabulay abkan la dhahaa m luqa m luqa waa application oo offline eh oo lagu talagalay dhalinyarada soomaaliyeed iyo maarata xoolo dhaqatada kale oo wadanka kenya ku nool offline waxaad ka wadaa isagoo internet aan lahayn buu shaqeynaya isagoo internet aan lahayn uu shaqeynaya internet la-aan mar haddaad soo dejisto uma baahneed khad so waxaa lagu talagalay dhalinyarada soomaaliyeed khaasatan kuwa maaragtay gobolada degan iyo xoolo dhaqatada kale oo wadanka ku nool inay ku bartaan silibaska kenya afkooga hooyo sidaasoo macnaha aylo taageeraya silibaska cusub oo manhajka cusub oo wadanka kenya oo qoraaya ina ilaa gareerkii saddexaad caruurta lagu bari kara afkooda hooyo marka maxay kugu qaadatay inaad samaysid meeqay kugu qaadatay runtii abkan markaan keenayay maxaa keentay horta baahida ka jirta dhanka waqooyi bari dhinaca tacliinta dhalinyaradii oo aad u dhacayaan marka imtixaanada limaada wadanka marka maaragtay la reetigareynaya mutaxaanada gobolka waqooyi bari waan u dambeynaa iskuullada waxaa arkaysaa iskuul idil waxaa arkaysaa toddobaatan ciyaal ama dhalinyaro ay ka heleen gareerka e gareerka iidka macnaha maxaa waay adigoo wax baran camal oo ab magacaada kilaxa qoray so markaan isii weydiye anigoo master diyaarinaya dhinaca tacliinta ayaan isweydiinay oo baahidan maxaa keeni karaa so maxaan arkay baahida waxaa keena inay tahay luuqad xumida waayo luuqadda haddaad garanaynin oo maaragtay imtixaanadiina luuqadda ay ku qoran yihiin aad si fiican u fahansaneen waxba ma qori kartid so baahida maxaa waaye luuqadda inaa caruurta ka dhisto marka markay yar yihiin so hadda waxaa arkaysa cunug oo heerkii fon four ama maaragtay graerkii secondaryga ku jiro oo af sooaaxilka iyo ingiriiska u dhibaayo so qofkii luuqad hadee dhibaysa muxuu qoraya dhow so taas waaye hadda aan u hagaajinay applicationkan in afkooda hooyo horta lagu bara markay yar yihiin marka meeqa luqadooda ku jira hadda khaasatan waxaa ku jira labaatan luqadood oo soomaaliga ka mid yahay adiga markaa fiirisa qowmiyada maaragtay magaalooyinka weyn aan degnayn because curriculumka wuxuu qorayaa cusub manhajka cusub ina caruurta lagu bari karo afkooda hooyo caruurta maaragtay gobolada joogo marka taas micnaheedu abku ma ahan ab soomaalida u gaara laakiin waa qowmiyadaha kala duwanee dalka kenya ku noolow ay ka faa'idaysan karaan aas-aaska markaan as-aasay waxaan u hagaajiyay qowmiyadda soomaaliyeed kadibna waxaan arkay baahidan inay soomaali kala xeheen xoolo dhaqatada wadanka ku nool oo dhanba iyo dadka maaragtay magaalooyinka waaweyn aan ku nooleen inay luuqadda ay saa u dhibayso oo macnaha dhib aan ku koobnayn gobolka soomaalida inuu yahay aan arkay laakiin marmarkaan hagaajinay applicationka aan ku bilaabay luuqadda soomaaliya ahayd waxaa hadda xooga saaraya hata oo mar walba abdida ku subina waa luuqadda af soomaaliga ma jiraan hay-ado kaleo ama dowladda laamaha kala duwan ee dowladda oo xidhiir kula soo sameeyey markii aad soo saartay applicationkan ama bartan runtii dhinaca dowladda taageero fiican kama helin weynay u adka waayo aqoonsi inaan helo waaye waayo qola la dhahaa kenya institute of curriculum development a jiraan waa inay ansixiyaan applicationkan ina loo geen kara caruurta ay isticmaali karaan qoladii aan labaatan kun oo dollar igu soo dallacday mar aan sanadka laga joogo ay dhaheen lacagta markaa keento baan ku masaxina qolooyinka hay-adooyinkan aan maaragtay ay imaadeen ama aan la shaqayn rabayn ayagana waa inay waxay ku leeyihin waa ina aqoonsi kasoo qaadata dhinaca dowladda ka waran muxuu muhiimadda u leeyahay abkan caruurta iyo ardayda runtii markaad fiiriso adig hadda kula hadlaya maanta haddii wax laguu sheega afkaaga hooyo oo macnaha laguu fahansiiya ayaa kasii fahmaysaa marka af ajnabi lagu sheego waayo markaad fiiriso researchka lasoo suubiyey iyo maarata sida isticmaalka luqooyinka hooyo marka caruurta bilawga wadamada horumare markaad fiiriso wadan walba afkiisa hooyaa lagu baraa horumarkay gaareenna waa arkaysaa laakiin anaga markaa fasalka imaato buugtii af ajnabi ku qoran tahay macalinkii uu ajnabi yahay ma luqad baa baranaysaa ama tacliim baa baranaysaa cabdinuur cali mahdi oo soo bandhigay application caruurta ka caawinaya in si fudud ay wax u bartaan dalka kenya wuxuu u warramayay waryaheena khadar maxamuud xareed